sanderow xalay goor dambe ayaa madaxweyne selanyo uu isku shaandayn ballaaran ku sameeyey golihiisa xukuumadda kaasoo waayadanba aada loo filayay oo dadweynuhu isha ay ku hayeen ugu yaraan ilaa lix ilaa sideed wasiir ayuu xilkii ka qaaday oo laba kamida uu la taliyayaal u magacaabay ilaa tiro ku dhow lix wasiir oo kalena wuxuu u kala bedelay wasaaradihii ay joogeen ilaa sideed xil oo cusub oo qaarkood wasaarado cusub ay yihiin qaarkood wasiir ku-xigeenna ay yihiin qaarkoodna ay wasiir dooliyaal yihiinna uu soo kordhiyey marka wasaarado muhima oo wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha dibadda warfaafinta wasaarado kala duwan oo muhimana wuu taabtay madaxweynuhu oo qaarka wasiiro cusub oo saaxadda ku cusub uu magacaabay qaarna wasiiro xukuumadihii hore ka tirsanaa waan gartay markaa bal wasaaradaha waaweyn sida arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo warfaafinta yaa loo magacaabay ilaa imka
horta wasiirkii hore arrimaha gudaha maxamed nuur caraale duur xilka ayaa laga qaaday wasiiro uu kamid yahay iyo wasiirkii warshadaha cabdirasaaq cali cismaan wasiirkii caafimaadka doctor xuseen xoog wasiirkii wasaaradda boosaha cali cilmi gelle wasiiro ay kamid yihiin xilka ayaa laga qaaday wasiirka cusub ee arrimaha dibadda loo magacaabay xiliga ayaa lagu magacaabay maxamed biixi yoonis waa nin xagga qaramada midoobay dalka dibadiisa ka shaqeyn jiray cali maxamed waran cadde ayaa loo magacaabay isna wasiirka cusub ee gudaha waana nin dowladii kala dambeeyey dowladii riyaalena xiligeedii ahaa wasiirkii duulista hawada wasiirka wasaaradda deegaanka gabadh shukri xaaji ismaaciil badare la yidhaahdo ku caan ah dhinaca arrimaha bulshada ayaa loo magacaabay marka wasaaradda warfaafintoo kale cabdulaahi maxamed daahir cukuse oo ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda warfaafinta ayaa halkaas loo dalacsiiyey marka xubno kala duwan halka wasiir ku-xigeen looga dhigay cabdiwaaxid cabdiqaadir cabdiraxmaan oo wakaalada hay-adda wadooyinka joogi jiray marka wasiiro aada u tiro badan oo aynan halkan magacyadooda kusoo koobi karin ayaa halkan dadka uu xalay madaxweyne seelaanya magacaabay ka mid ahaa waan gartay wasiirkii arrimaha dibadda doctor maxamed cabdilaahi cumar isagu ma ka baxay mise weli xukuumadda uu ku jiraa
ilaa lixda wasiir ee wasaaradahooda laisku bedelay ayuu ku jiraa maxamed cabdulaahi cumar oo hore wasiirka arrimaha dibadda uu ahaa waxaa la geeyey wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga halka wasiirkii ganacsigana loo wareejiyey oo cabdisaaq khaliif axmed la ohan jiray wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta saleebaan xagla toosiye oo wasiirka wasaaradda dibudejinta ahaa ayaa isna wasiirka caafimaadka laga dhigay halka abiib diiriye nuur oo wasiirka warfaafinta ahaana wasiirka warshadaa la geeyey marka isku bedelkaas ayaa maxamed cabdulaahi cumar uu soo ku tegay wasaaradda ganacsiga wasiiro wasaarado cusub iyo xilal cusub ayaa xalay ka muuqday digreetadan madaxweyne seelaanya soo saaray oo ay kamid ahaayeen wasaaradda xidhiirka golayaasha cilmi baadhista iyo technolojiyadda oo ku cusub somalilan wasiirka wasaaradda biyaha oo aada moodid wasaaraddii macdinta iyo biyaha in laba qaybood loo qaybiyey wasiir dowlaha madaxtooyada oo isna cusub oo maxamed muuse aboys loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sar aad moodid inay cusub tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta wasiir ku-xigeenka beeraha gaashaandhiga arrimaha bulshada dhammaan xeelkaas waa kuwo cusub oo xilligan saayid ku noqonaya xubnihii hore golaha wasiirada waan gartay marka haddaad eegto siyaasadda gudaha ee somalilan isbeddelkan madaxweynaha dadweynuhu ma soo dhoweyn doonaan mise aragti taa ka duwan ayay ka qaadan doonaan dabcan maxamed cabdi sandheerow waa xili aada u horeeya oo xalay ayaa digreetadan soo baxdo dadka ilaa hay-adihii warbaahineed ee ugu horeeyay baahinayanu kamid noqonaynaa oo dadku xilligeena ku waaberisan doonaan arrintaasna waxaa la eegi doonaa falcelinta ay dadweynuhu ka muujiyaan arooryadan wixii ka dambeeya ilaa maanta falanqeyn badan baa kasoo bixi doonta shakhsiyaadkan la magacaabay haddii aan sawirkaa siiyo qaarkood saaxadda siyaasada hore ayay ugu soo jireen cali maxamed oran cadoo kale cabdiwaaxid cabdiqaadir isla xukuumadda ka tirsanaa oo kale rag baarlamaankii hore somalilan xiliyadii hore ka tirsanaan jiray oo kale rag dowladan xeelkahayo kale dadka qaybna waxa weye qeyb saaxadda siyaasadda ay ku cusub oo xilligan ay dadku baran doonaan marka waxa weeye faallo iyo iyo iyo iyo iyo markay dadku wejiyada dadkan arkaan ayay faalleyn doonaan dadkan marka ilaa maanta ayaynu ka warsugaynaa bal dadku sida ay u arkaan